habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnima ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha agosna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada beri waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada caawana waxaa ka mid a ciidamada amniga ee beledweyne oo xidhay xubno la sheegay inay la soo kulmeen ururka al-shabaab waxaan soo saarna awaamir oo aan ku socodsiinayna dhammaan laamaha amniga in ay soo xareeyaan lana baaro maxkamaddana la hor keeno dhammaan nin walba oo ka mid ah ergadaas shabaab u tagay la soo macaamila amarkaas wuxuu quseeyey taliska nabadsugidda nisa
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye wiila waxayga qaadin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii iyo caalamka laba qarax oo kala dambeeyey ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasoo geystay khasaare dhinaca nafta ah warkan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryahayga cabdiqaadir maxamed cabdulle dowad ayaa ka dhaca arwadii hore ee taliikha degmada hodan waxaana lala eegsay sarkaal ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in qarax oo ahaa mid la dhigay wadada dhankeeda kheellay ka soo gaartay sarkaalka gaariga watay balse lagama bixin tafaasiil intaasi ka badan qaraxa labaad oo ahaa mid lagu xiray gaari kuwa raaxada waxaa lala eegtay xokayihii hore gobolka banaadir amiin sheekh cilmi amiin ayaa u geeriyooday qaraxa gaarigiisa loogu xiray oo ka dhacay meel ku dhow gooska kilomitr for ee muqdisho ilaa ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in qarax oo ahaa mid lagu xiray gaariga u geeriyooday amiin sheekh cilmi xokayihii hore gobolka banaadir ee dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya tafaasiil kamaysan bixin qarax oo ku geeriyooday xokaye amiin iyo midka lala eegtay sarkaal ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga waxayse imaanaysaa xilli dowladda soomaaliya muqdisho ay ka wada dadaalo ay ku doonayso xaqiijinta amniga muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
ururka islaamiga ah ee xisballah ayaa sheegay in laba diyaaradood oo ah nuuca dhulka laga hago ee droniska oo ay leedahay israa'iil ay xalay ku soo dhaceen gudaha dalka lubnaan mid ka mid ah labada daroon ayaa ku dul burburtay dhismaha waaxda warfaafinta xisbullah oo ku taalla xaafadda dahy ee duleedka magaalada bayruud ee caasimadda lubnaan afhayeen u hadlay xisballah oo lagu magacaabo maxamed cafiif ayaa u sheegay wakaaladda wararka a b in aysan soo ridin ama qarxin diyaaradahaasi ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan sacad xariiri ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay xadgudub iyo gardarro ka dhan ah madax bannaanida dalka lubnaan iyo sidoo kale handadaad ay israa'iil handadayso xasiloonida gobolka ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca israa'iil oo khuseeya diyaaradaha sidroniska ah ee ku dhacay lubnaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa axadda maanta sheegay inuu aragti kale ugu laaban doono dagaalka dhinaca tacriifadda ah ee uu kula jiro dowladda shiinaha hase yeeshee aqalka cad ayaa si deg dega u caddeeyey in madaxweynuhu u jeeday inaanu tacriifadda ka badin intii hore toddobaadkii hore ka hor intaanu u socdaalin dalka faransiiska oo uu ka dhacayo shirmadaxeedka g n ayaa trump u kordhiyey tacriifadda badeecadaha shiinuhu leeyahay oo qiimahooda u yahay bilyan oo dolar kuwaasoo maraykanka loo soo dhoofiyo kadib markii shiinuhu u sheegay in tacriifadda uu ku kordhin doono badeecado uu maraykanka ka soo dhoofsado oo qiimahoodu yahay bilyan oo dolar taasoo aargoosi u ahayd kordhinta trump axaddii maanta isagoo la quraacanaya ra-iisul wasaaraha cusub ee britain boris johnson ayaa weriye uu trump weydiiyey inuu ka qoomameynayo kordhinta tacriifadda dalkiisa iyo tashiinaha ayaa trump waxa uu ku jawaabay haa hubaal waa sidaas waxa uu intaasi raaciyey sidoo kale aragti labaad ayaan ka qabaa waxa arrimahan oo dhan trump ayaa intaasi kadib ku andacooday in wadahadallada ganacsi ee shiinaha uu la leeyahay ay meel wanaagsan marayaan islamarkaasna uu qorshaynayo inuu ka noqdo hanjabaado u dhowaan sameeyey sida inuu doonayo in shirkado maraykan ah oo shiinaha deggan ay halkaasi ka soo guuraan heshiis la filayo in lagu soo gebagabeeyo dagaalka siddeed iyo tobanka sano ka socda dalka afghanistan ayaa lagu wadaa in ay kala saxiixdaan wakiilo ka socda ururka taalibaan iyo maraykanka afayeen u hadlay taalibaan oo lagu magacaabo sabiixullah mujaahid ayaa v o eeda u sheegay in wadahadalada maraykanka iyo taalibaan oo muddo sanad ah ka socda dalka qatar ay hadda marayaan heer gebagaba ah wuxuu sheegay in labada dhinac ay hadda isla falanqeynayaan qeybta ugu muhiimsan oo ah qaabka ay ciidamada maraykanka uga bixi karaan afghanistan wadahadalladan oo soo maray sagaal wareeg ayaa waxaa maraykanka u matalaya diblomaasiga ku dhashay dalka afghanistan balse haysta dhalashada maraykanka zalmay khaliil zaad
fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa maanta al-shabaab ka qabsaday deegaanka buurweyn oo ku yaala inta u dhaxaysa buulo burte iyo jowhar taasi kaasi oo al-shabaab u ahayd goob ay cashuuraha ku qaadaan warkan waxaa soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane
ciidamada dowladda soomaaliya ee qaybta ka howlgasha degmada buulaburte ayaa maanta la wareegay deegaanka buurweyn oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhinaca koonfur uga beegan degmada buulaburte taliyaha ciidamada dowladda ee magaalada buulaburte dhamme cabdi maxamed sheekh xasan kabtan suulnuuge ayaa isagoo ku sugan buurweyn v o a uga waramay ujeedada howlgalka maanta ujeedkeena wuxuu ka mid ahaa dhaqaale inu kaasoo lagu sugaayo almaanka looyinku hasimo degmada buloburta ama waajib ahaan annaga ina qaabilsan oo mas-uuliyadeeda aan ina saaran in aan xaqiijino amaankeeda si nabada baan ku tagnay qoladii nabajiidkiina horteen bay ka carareen oo ma aysan lagu jibin fadhigooda waana wixii lagu yiqiinid malaysigii iyo intay shicibkaa cadaadiyaan maahan wax hadda awood sidaa u gula iyo ciidan hore istaagi kara sababah maba jiraba taliya kabtan suulnuuge ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dowladda ay qorsheynayaan in ay saldhig ka samaystaan deegaanka buurweyn oo ku taalla meel aada istaraatiiji ugu ah sugidda amniga buula burte hadda waxaan kaala hadlayaa jilada buurweyn waxba waan tagnaa ee hoos timaado degmada bula burte ama hakad ah ka baxsanaatee degmo kale ha hoos tagto tula alle iyo tuladaan ku maqalna inay joogaan ama ay maqalna inay isku urursanayaan durbada waa tagnaa haya ma kusii sugnaanayno oo dibbaan hadda bulagurta ugu qalma doonaa laakiin dhawaan halkaa waan sigi doonaa oo waan firisama ka qeexi doonaa insha allah dhinaca kale ciidamada nabad sugidda magaalada beledweyne ayaa maanta xabsiga dhigay ku dhowaad toban oday oo ka mid ah ergadii xildhibaanada soo xulay oo dhowaan heshiis la soo galay kooxda al-shabaab kadib markii ay u yeereen ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada kabtan maxamed cabduqaadir maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dhammaan ergadii ajiibtay u yeeridii al-shabaab maxkamad la saarayo waxaan soo saarna awaamir oo aan ku socodsiinayna dhammaan laamaha amniga in ay soo xareeyaan lana baaro maxkamaddana la horkeeno dhammaan nin walba oo ka mid ah ergadaas shabaab u tagi la soo macaamile amarkaas wuxuu quseeyey taliska nabad sugidda nisa kan qaybta saldhigga beledweyne iyo militarigaba dhammaan ergadii hirshabeele ee deegaankooda hirshabeel ahay baxay u tagay shabaab la soo macaamil xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkii hore bedeshay taliyayaashii ciidanka gaar ahaan ciidamada militariga booliska asluubta iyo hay-adaha nabad sugidda haddaba waxaa noo suura gashay inaan waraysi la yeelanno taliyaha xilka kasii degaya ee ciidanka xoogga dalka jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsh oo xilka laga qaaday iyadoo bilihii u dambeeyey ay ciidanku guulo ka keeneen dagaalo ka dhacay shabeellaha hoose haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaana ugu horreyn weydiiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka aad iyo aad baa umahadsan tahay mahad baan kaaga celinaya adiga iyo voice of americaba haddii aan wax yar kaaga sheekeeyo markii assignmentigii labaad mar labaad laii magacaabay laba qorshe oo waxaan sameeyey aan isleeyahay u natiijaa lagu gaari karaa labadaa qorshe oo saldhigu ah ciidan wax weerara oo meel qabsan kara iyo ciidan markii meesha la qabsado hayn kara ama holding force labadaa ciidan waxaanu ku tijaabinay shabeellada hoose aad iyo aad baa lagu guulaystay inay noqon karaan ciidan fun yani qaabkaas in ciidanku ku guulaysan karo waxaa lagu tijaabiyey kismaayo ayadana waa lagu guulaystay haddana waxaan ku tali jirnay meelo badan saasoo kale in loo sameeyo runtii markaan soo noqday waxaan la soo kulmay ayadoo dhaawacii qaraxii weynaayo oktoobar ka dhacay ay magaaladu ku argagaxsan tahay hawsha ugu weyneed oon ku fukaray waxay ahayd in aan aad iyo aad uga taxadirin inaan baabuur qaraxsiga magaalada soo gelin waxaan soo jeediyey madaxda iyo international communityba shanta bridge ee webiga shabeelle ee magaalada muqdisho laga soo galo in ciidanku qabsado oo ciidanku hayo biriisyaalkaas si aan baabuur qarax wadaa usoo gudbin arrintaas waa layla qaatay dowladda soomaaliya way qaadatay international community way qaadatay amazon waa isla qaadatay waa ga shantaa berij waa kuwe shantaa buunda waa kuwe shanta buunda waa midda balcad oo markaasaan haysanay midda afgooye tan sabiibi caanoole tan beriire tan awdheele iyo mubaarak iyo tan jannaale shantaas beriish haddii la xiro oo difaac xoogla loo sameeyo magaalada xamar qarax baabuur soo wada ma soo geli karo way badbaadaysaa magaaladu hadduu soo galana waa mid gudaheeda lagu sameeyey banaanka uga yimid maaha waxaana la aaminsan yahay qaraxa inuu ka yimaado dibadda waaga shantaa buundo Sidaas shantaa ayaa- bu shantaa buundo Ah.
hadda ciidanka miyaa gacanta ku haya shanta buundo afar annaga gacanta ku hayna buundadii buriijkii ugu dambeeyey ee janaale weli gacanta kuma hayna inta kale ciidanka xoogga dal soomaaliyeed baa gacanta ku haya waa gartay marka taas i- Marka- i- imise imise baabuuroo Ah.
qaraxaad fashiliseen ama qabateen marka ama burburiseen hadde maya qaraxyo badan waa la burburiyey ma- hadda mana soo maraan way ogyihin inaysan keeni karin laakiin qaraxyada hadda lagu soo weeraray ee aad maqashay awdheela lagu soo weeraray ah qaraxii ugu weynaa ee toban jeer sad- afar jeer saddex jeer hore ay sameeyeen ee afarti jeerba ay ku guulaysteen oo hadda ka horna ay ku sameeyeen burundi magaalada tuulada leego oo alla wax alla wixii dowlada tirin ay dileen wax alla wixii hanti yeelin ay qaateen waxay kaloo qaraxaas mid lamid oo ku weerareen janaale oo ciidanka uganda joogay oo ku burburiyeen waxa alla wixii uganda joogtay ciidankeeda joogan waa qaateen beebeyaal badan bay ka qaateen dadka o dhan waa dileen qaraxa kale oo lamidka waxay ku sameeyeen waxay ku sameeyeen alcadde kenya oo ciidan badan oo meeshaas joogeen ilaa hadda la ogeyn qarax lamiday ku sameeyeen awdheegla iyagoo sidoo kale ugu soo talagalay oo ku talagalay in ay mar labaad mar afraadka saddex jeer waa ku guulaysteen mar afraadka inay ku guulaystaan maxaa yeelay laba qarax bay soo daba dhigeen afar jaana waa kasoo weerareen ciidan number xoog leh oo aad u badan bay kasoo weerareen oo lagu qiyaasay saddex boqol ilaa afar boqol laba baabuur oo qaraxana waa keen meel intaas ay kusoo weeraraan oo ay ku jabeen ilaa hadda lama hayo awdheegle marka laga reebo awdheegle marka khasaare xoog lagu gaaray geesiyaal bay ahayn ciidanka soomaalida horta labadii baabuur mid waxaa loo qarxiyay intuusan sooba gaarin arada kaasi shan boqol shan boqol ilaa lix boqol oo mitir uu ku qarxay kii kalena waxaa lagu qariyay meel u jirta laba boqol ilaa saddex boqol u jirta uu ku qarxay ee ciidankii lugta ayagoo islee mataqaana baabuurtii qaraxa ila qarax markuu dhaco aradana reer islee bas waa guulaysteen baabuurtii way gashay bay yimaadeen ayagana dhibaato xoog laa ka gaaray waarna naga laftigan dhaawac waana soo gaaray dhimasho waana soo gaartay laakiin khasaaraha ayaga soo gaaray in- nama soo gaarin intaan ku fiicnayn inta nasiib bay ahayd waxaa kaloo ah aada iyo aad ciidankeyga inuu moral ka helay dareemay in la iska celin karo qaraxa haddaa feejigan tahay qarax ku soo gaari maayo haddaa ka saaxata laakiin qarax uu ku imaanaya marka feejignaantaas bay ku tageen guwaabay ku tageen wacyigelin badan bay ku tageen taagtika badan bay ku talagaleen in qaraxa weliba especially hadduu qarax dhaco ciidan labaad oo qarax ka bacdi dagaalamo inuu jiro baan baan u habeyn oo ciidanka hore badanaa ma dagaalami karo qarax hadduu ayaga ku dhaco laakiin mid kale oo meesha u dhow oo dagaalamaan ugu talagalnay waa gartay waxaad hadda een, xilkii taliyanimada ciidanka soomaaliya waa lagaa bedelay waxaa ku bedelay jenaraal odawaa yuusuf raage bal iga waran isbedelka iyo suu ku yimid iyo maxaan ku idhahdaa taliyaha ku bedelaya wuxuu kaa dhaxlayo isbedelku waa dee waaba calaamada anu waxaa u idhahdaa isbedelku waa calaamada dowladnimada haddii aan dowlad jirin laisma bedelin taas waxaa ku tusayaa inuu isbedel jiray oo isbedelku yahay wax ka mid ah shaqada ciidanka inkastoo aniga aan ka jeclaan lahaa inaan ciidanku muddo laba sano iyo bar aan shan taliya unu soo marin halka taliya ugu horeeya loo daayo si mataqaanaa sultaata dhab ah magaciisana haddana aan kula talinayo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka ashandhiga waan kula talinayo odoyaa odowaha yuusuf raag hala siiyo time ugula xisaabtamo la yirahdo waxbaa qabatay ama wax ma qaban laakiin haddii mataqaanaa dhowr bilood kabacdi la bedelo hadee asagana wixii lagula xisaabtami lahaa meesha ma yaallo asna waxba qaban maayo haddii ciidanku uusan yeelan siyaasad dhab ah oo lagu ogyahay oo ninka lala xisaabtamo la yidhahdo saaxiibu laba sanaa joogto saddex sanaa joogto afar sanaa joogto maxaa qabatay haddaysa imaan ciidankuna dhismi maayo wax badanna ma qabsoomayaan waxa weeye waxay dhahaan ruushka waxay dhahaan maamaayo ruushka jira hal tilaabo hore u qaad laba tilaabo daba soo xagee joogtaa meeshaa joogto mataqaan meeshaa joogtaa ka dambaysaa wey mogta ciidanku wuxuu u baahan yahay taliya rasmi ah oo time la siiyey oo hogaamiya ciidanka yaqaano saraakiishiisa yaqaano unit walba yaqaano hubka la haysto dareemi kara meeshaas yaa ku habboon haddaan noocaas la helin yani ciidanku waxba ma qaban karo waxay iska noqonaysaa jabhad maalinba meel ku yacla mana yeelan doono mustaqbal mustaqbal weyn iyo waxa laga filanaya ma fulin karo marka siyaasiyiinta uu madaxweynuhu ugu horeeyo waxaa aada uga codsan lahaa in ciidanka saas ka daayaan ciidanku waa jiritaanka qarannimada ummadda soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyeed badbaadadeeda ummadda soomaaliyeed ma haysato badbaado waddan kasta oo civil war ka dhaco waddan kasta oo qalaalasi ka dhaco waxaa guulaysta ciidanka waddankii ciidankiisu dhisan yahay oo diida in tafaraar ka dhaco in carqada ka dhaco in dad si dana gaara le ay uga faa'idaystaan marka ciidanku marnaba ma ogolaamay dana gaara iyo dana shaqsiyeed u adeego wuxuu mar kasta u taagan yahay danta qaranka odobaa waa ina yar ku habboon waktigeediga jooga kasoo shaqeeyey dagaalyahana muddo badan soo dagaalamay intaas dagaal ku jiray marka hadduu waxaan aaminsana hadduu taam helo wax badan buu usoo kordhin karaa ummaddan iyo ciidankan buu kusoo kordhin karaa ani saasaan aaminsanay
kaasina waxa uu ahaa taliyaha xilka kasii degaya ee ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe oo khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
nuurow haatanna waa wakhtigii aan dhegeystayaasha usoo gudbin jirnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa toddobaadkiina noo haysa waryaheenna falastiin axmed iimaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore waxaan wax ka weydiin doonaa caqabadaha haysta ganacsiga gaar ahaana canshuuraha iyo dhinaca amniga ee magaalada muqdisho iyo gobolada ku hareereysan marka ugu horeysa agaasima kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aasha ugu horeysaon raba inaan ku weydiiye waxay tahay maxaa ka mid a caqabadaha haysta ganacsiga soomaaliya oo sida aanu ognahay tan iyo burburkii dowladdii milatariga caqabado badan kusoo shaqeeyey kana soo gudbay
walaal macaan runtii waa saa u sheegtay ganacsigu wuxuu soo maray jiyad fara badan oo kala duwan dhinaca horumarkoona mar walba u socday laakiin waktiga xaadirka ah magaalada muqdisho marka aan ka fiirino waxa soomaalidu awoodo iyo waxyaala waxaa jira caalamka ku xiran xagga ganacsiga waxa soomaalidu awoodo waa in amniga la sugo bangiga dhexe oo si fiican u shaqeeyo ilahi haddii kuurin soomaalidu ay qaadan karaan deymo bangiga dhexe iyo maalgashi marka ma jiro bangiga dhexe awood male saasay tahay ayaa haddana dhinaca amniga waxaa kusoo kordhay si amnigii kor loogu qaado dowladda dhexe matilkeeda waxay rabtaa inay wadanka hagaajiso laakiin farsamooyin kala duwan ay isticmaalaan oo dhinaca amniga ay ku ilaaliyaan taas waxay keentay marka in ay jidadkii ay xiran yihiin marar fara badan oo weliba u badan waktiga ganacsiga oo socda oo ah subaxdii iyo ilaa iyo duhuradii ilaa iyo galabtii taas marka waxay keentay tusaale ahaan jidka ugu caansan xamar oo maka mukadama oo ah maanta jidadka ugu qaalisan xagga tirada dukaamadii shaqaynayay ganacsigii isdhaafayay communicationka dekada iyo bakaaraha waxaas oo dhan waxay keentay in dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu aada u yaraaday sidaa darteed dad fara badan aysan hadda xiiseynin inay maalgeliyaan ganacsiga magaalada muqdisho
ganacsato kala duwan oo la hadalna waxay noo sheegeen in dhibaata ay ka haysato dhinaca isgudbinta ganacsigooda ama alaabooyinka ay ganacsiga u keenaan tusaale ahaan mararka qaar alaabooyinka kasoo dega dekada muqdisho waxay gaari jireen ilaa iyo kenya hadda waxay leeyihiin magaalada muqdisho say ku dhaafto waa adag tahay maxaa keena caqabadahaas
walaashay caqabad cusub ma ahan marka laga hadlaayo markii muqdisho la dhaafo oo gobolada soomaaliya la aadayo weliba waxaa ugu daran markaad gobolada koonfurta aad aadaysid gacanka gobolada waqooyi way dhaantaa marka markaad xamar alaab ka qaado oo aad rabto inaad kashmaanyo gaadsiido ama aad gobolada u dhadhow ilaa iigada aad rabto inaad badeecadeeda gaadsiido waxay jirtaa badeecado fara badan xamar ka degaayo rujitooyin galaan waxaas markaad qiimeydo qiimeyn aan ku sameynay hal ama taree oo bura ama sokor hadda xamar ka rabto kismaayo marka aad diido saddex kun iyo saddex boqol oo dollar oo ama canshuurah ama dowlad goboleed qaadanaydo ama degma qaadanaydo ama nimanka odayaasha hubaysan ay qaadanayaan waxay ku kordhinaysaa halkiima kale saddex kun iyo saddex boqol oo dollar arrinkaasi marka waana shan boqol oo kilomitr waxaa laga hadlaya keliya saa la socotana soomaaliya waxaa joogaa ciidan aada u fara badan oo caalamka ka yimi aad fara badan ay ku baxdo waxaa kaloo jooga ciidamada soomaalida oo maalin maalinta ka dambeysa ay tayadooda soo ficnaanayso haddana dhibkaas ganacsi wau haystaa muddo dheerna waxaan u malayn inayn wax badan iska bedeli waa mahadsan tahay waa kusoo noqon doonaa su-aashaas waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin mid ka mida dhegeystayaasha v o eeda ayaa su-aal ku weydiin doona walaal su-aasha aad weydiinaysid agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah okay magacaygu waa guuleed shaabac guuleed jooga nairobi kenya waxaan weydiinaynaa xogayaha ah sidee ku dhacaysaa ama ku dhici kartaa meesha ugu dakliga badan inay tahay muqdisho masana ay waayeen dadkii soo gaarid ay soo gaari weyday ganacsigii dukaamadii way kala xidhan yihiin ganacsigii way kala xidhan yihiin marka xal ma loo helaya oo dawladda ma kala shaqayseen marka su-aashaas aan weydiinaya haye wuu ku maqlaya haye dhowr waakay soomaaliya xaaladda ay maanta ku jirto aniga waxaan leeyahay waa xaalad u baahan in si qarannimo loo fiiriyo soomaaliya dhibaa haysta dhibka haystaana waa dhinaca amniga waa la ogyahay soomaalida ganacsatada iyo ganacsigeedii in uu saameyn xoogla ku yeelan doono oo ilbaxnimo fara badan oo laga helay maaragtay waktigii dheerae lasoo maray soomaalida ganacsatada dad wax badan maalgelin kara waayo lacagna way hayaan mushkilada taagan marka waxa ay tahay sidee amnigiina loo sugi ilan qoraxyo fara badana xamar ka dhaca oo dawladii iyo amniga usugtaa ganacsigeena aysan wax dhibaato ah aysan usoo gaarin marka laga fiiriyo ganacsiga dhaqdhaqaaqiisa waxaa ka daran hotel toban milyan oo dollar ku fadhiya ayaa maanta waxaa laga yaabaa beri subax inuu hotelkao dhan uu duyo uusan dhisnayn sidaa darteed waxaas marka guud ahaan si weyn loo fiiriyo mushkilad xoog lah ayaa soomaaliya waxay ka haysataa wadankan sidii loo maamuli lahaa madaxda wadanka ma diidi karaan rurta ganacsiga iyo taladeeda haddana say u fuliyaan oo shaqadii ay waxtar ay uga soo saaraan dadka amniga gacanta ku haya awoodo ka fara badan oo ka-xoog badan iyo shaqo fara badan askar aan ku filan loo heynin waxaa marka isu jeedeyso waxaad arkaysaa nidaamka ay isticmaalayaan ee ah in la xiro jidadka oo marar fara badan weliba ganacsiga waktiga ay shaqeynaya ah waxaad arkaysaa inay caqabad weyn hadda ay ku tahay ganacsiga soomaaliya annaga mar walba de waa ku qasbannahay in aan kahorka dhiisan wasaaradaha amniga maaliyadda ilaa iyo xukuumadda madaxdeeda kale inaan tala u geyno una shaqeyno waa mahadsan tahay waxaa jirta dhinaca kale marka la fiiriyo kale in ganacsatada markaa la hadasho ay ka cabanayaan canshuur badan inay ka bixiyaan magaalada muqdisho marka aad gobolada kale barbar dhigto ee maamulada kale ee canshuuraha ka qaadaan maxay tahay farqiga u dhexeeya canshuurta ay bixiyaan ganacsatada gobolka banaadir saddex dekedood baa soomaaliya wax kasoo degaan dekeda berbera dekeda boosaaso iyo muqdisho iyo dekeda kismaayo adiga kulleygii si xoogla kulley soo shaqa maarkayshooda ay bilaaba doonta marka dekedahaas aad fiidid waa sax dekeda muqdisho ayaa u canshuur badan amaba waxaa la dhihi karaa hadii dekeda muqdisho ayaa waxay tahay dekeda ugu balaaran oo waxa ugu badan ay soomaaliya yimaado ay kasoo galaan mushkiladu marka waxa ay tahay caasimada xukuumaddiyaa degan dawladda wadankaa degan waxayna rabtaa inay dawladda badbaadooy hesho waxay ku noolaato waxa keliya ku noolaan karta waa inay canshuur gudaha hesho canshuurtaasay u hesho marka dekeda xamaray ka qaadi airboortka xamaray ka qaadi hadday awoodo dhaqdhaqaaqa ka imaanaya gobolada soo galaya caasimaday ka qaadi way kala duwanaadaan waa mahadsan tahay su-aal ku saabsan taana waa kusoo noqon doonaa laakiin dhegeystayaashaan fursadda siinaya walaal su-aasha aad weydiinaysid agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah
bismillahir rahmaani rahiim falastiin ugu horeyn waa mahadsan tahay agaasimo cabdi abshirna waa salaamayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo ganacsatada soomaaliyeed dhibaatooyin badan ayaa haysato oo ah in mararka qaar ay la kulmaan double taxation ama laba canshuur oo laba system oo kala duwan ay ka qaadaan waxaa kaloo jirta ayadoo la canshuuray inay gobolada iskaga gudbilaa yihiin oo ganacsatadii markii ay badeecada ka reerta muqdisho baydhabo aysan gaari karin oo intaas oo jabboonti iyo intaas oo isbaara iyo intaas oo dhibaato ay la kulmayaan ka ka ganacsi ahaan markii laga reebo magac iyo jiritaankiina waa maxay gobolkiina ku aadan in aad dhibkaas ganacsatada soomaaliya haysataa ama wax aad ka qaban kartaan ama doodkiina ku aadan dhibaatadaas haysata ganacsatada soomaaliyeed waa maxay waa mahadsantahay aad baa waa umahadsan tahay waa sax waaye waxa aa sheegta oo dhan waa dhib ganacsida soomaaliya haysata horta ganacsigana waajibaadkeeda u horeeya waxa uu leeyahay inay masaalixda ganacsatada ay bixiso ayadoo tixgelinaysa shuruucda wadanka iyo qaabka wadanka horumarkiisa ay tixgelinayso waxaa taa mushkilada taala marka waxay tahay mogtaa adiga laba qof markay isu timaado oo doodayaan labada qofba waa inay meel dhexe oo waxay dooda ay qabeen meel ka duwan inay isugu yimaadaan meel saddexaad ay doontaan waa sax ganacsatada dhibaa haysta ganacsiga soomaaliyana dhibaa haysta sababta oo dhibka u haysto ayaa wuxuu ku urursan yahay boqolkii sideetan caasimada soomaaliya caasimada soomaaliya haddii laga dhowro wax la yihaahdo amni darro haddii laga dhowro waxaa inaan lahayd in ganacsiga soomaaliya maanta meeshuu marayo ama xoogiga ay ku bilowday lixdii sano ee u dambeysay ee soomaaliya ay maaragtay kumulgaarka ay kasoo baxday waxaan arkaynay caalamka oo dhan baa waxay xiiseynayeen in wadanka maal gudyo oo kambani fara badan imaanay maanta sidii ma aha waxaan ka hadalnay arrinta canshuurta inay canshuurtu badan tahay in waxyaabaha kasoo dega kismaayo iyo boosaaso iyo tan xamar kasoo degta ay kala duwan yihiin qiimaha ay ku yimaadaan ama la canshuuro ganacsatada yaryari waxay dacwo ka qabaan in raggiina rugta ganacsiga ku jira aad tihiin ganacsato waaweyn qaadi kara khasaaraha hadba inta soo gaarta laakiin suuqi bakaaraha uu xirmaayo iyo suuqyadii kale magaalada muqdisho ee mar ahaan jiray xarumaha ganacsiga ugu waaweyn bariga africa sababtuna ay tahay in aysan haysan wakiilo sax ah oo matala oo dhibaatooyinkooda dowladda kula xisaabtama waxaa ka mid ahoo kale tusaale ahaan canshuuraha labadaahee la bixiyo ee hadda mid kamida dhegeystayaasheena uu sheegay in dowladdu ay canshuur idinka qaado mid lamida ay al-shabaab dekada alaabooyinka kasoo dega ay ka qaado sidoo kalena alaabtii lasoo dejiyey ee qiimahaas lagu soo dejiyey iska daa inay magaalada ka baxdee bakaare inay gaarto culays uu ka taagan yahay ma ahaan wax bilooyinkan iyo maalmahan soo jira sanaday sii socdaan haddii dowladdu aysan adeega laga rabo ee amniga aysan fulin karin maxay canshuurta idinkaaga qaadaa ma weydiisaan su-aashaas waa waa su-aal aada iyo aada runtii uweyne badan oo waxa aad runtii aad fasirtayna ay wax walba oo aad sheegtay waa jiraan mushkiladda marka jirtaa waxaa la rabaa xalkeeda sida loo helo tayada rugta ganacsiga madaxdeeda anigu aan kamid ah oo shaqada laga rabo kalsoonida lagu qabi karo iyo waxay ku xiran tahay wa waxa ay u taraan ganacsatada soomaaliyeed oo dhibaataysan waxay ogyihiin laakiin inaynaan runtii annaga inaan inta ka seexanay aanaan iska hilmaamin shaqadaas mushkiladda meesha taala marka waxay tahay micnihii aniga waxaan kuu sheegay ganacsiga soomaaliya ganacsigu waa dhowr nooc ganacsiga soomaaliya ee dekadaha kasoo dega xamar iyo wadanka gudihiisa transportationka u baahan cidna kama qarsana in uu culays aan caadi ahayn uu saaran
waa kusoo noqon doonaa culayska waxaad kala hadasho awoodda dowladda ay leedahay ee shaqo ku qaba lahaydna inay xadidan tahay la ogyahay mushkilad xoog le ayaa soomaaliya haysata annaga ganacsatada inaan taageeraan laga rabaa annagoo eegeyna soomaaliya inay dowlad yeelaan waa kugu soo noqonaya su-aalaheena waa kusoo noqon doonaa dhegeystayaashaan fursad siinaya walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiineyso agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore asalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa cabdulaahi axmed nuur ilaa xarago umar xabeed waxaan joogaa magaalada jibjiba ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaan agaasimaha weydiin lahaa ganacsatada ku nool gobolka banaadir waa la ogyahay oo hadda sidii warbixinihii hadda ugu dambeysay ay inoo sheegeen waxaa jirtay in canshuurta ay dowladdiina ka qaadayso dhanka kalena ay mataqaana al-shabaab ay ka qaadayso marka ganacsatada gobolka banaadir maadaama laga qaadayo canshuurtii gobolka maxaa maxaa uga qorshaysan hay-adaha amniga ee gobolka inay dhankii al-shabaab amnigoodii ganacsatada la sugo loona tixgeliyo maadaama oo ay canshuurta gobolka iyaga laga qaaday in laba meelood canshuur laga wada qaado maxaa uga qorshaysan hay-adaha amniga ee gobolka su-aasha ayaan weydiin lahaa isna
waa mahadsantaha aada umahadsan tahay walaalkay kasoo hadlayo jijida waxa weeye hawsha amniga dowladda soomaaliya ay xukuumadda ay usasaaran tahay wasaaradda dharanka waa hawl balaaran lana rabo in dowladda ay fulido oo kulay intii tabarteedaan ay qabato mushkilada jirtaa marka waxay tahay amnigii in laysku haysto magaalada caasimada ah qof soomaalia loo sharaxayo lama arko annaga marka cidda aan canshuurta siino ee dowladda ah canshuurta kale ee aad sheegtay wa waa wax aan aan aan qaab nidaamsan oo sharciga aan ku bixin waayo waxay ku baxaan ninka ganacsatada inuu hantidiisiina badbaadiyo naftiisiina badbaadiyo ku bixiya kan dowladda laakiin dekedee fadhidaa dowladdii iyo aarboorada lacagtii bay kaa qaadanaysaa dowlad wixii sidii dowlad laga looga bartayna soomaaliya soddon sano dowlad ka diinsaneeya dowladteeda uma shaqeyn karaan xukuumadda soomaaliya oo annaga dhan waan ka warqabnaa waxay tahay marka mushkiladda raba in la xaliyo war canshuur aan bixinna waa ogolna aniga marar fara badan waxaan dhahaa amniga talaabo tallaabo horumar ku gaari doonaa laakiin meelo dhexe oo canshuuraadka waddanka ay ku lumaanan jira ana waxaan qabaa musuq maasuq in lala dagaalamo waxyaalo fara badan oo qaabdarro loo isticmaalayo fara badan in lala dagaalamo waxaas in lagu mashquulo hadda dowladda amniga inay wax ka qabatana lagula xisaabtamo ayaga iyo nimanka amni sooma la yidhaahdo ee magaalada muqdisho jooga toban iyo kowda sano jooga ani marka waxay ila tahay amniga soomaaliya mushkilad weyn bo wuxuu ku hayaa annaga hadda ganacsigaan ka hadlaynaa wuxuu ku hayaa mushkilad nafta dadka iyo caafimaadkooda ku haya haddii hadda sida ay ku socoto haddii hadda siday ku socoto ay kusii jirto ganacsiga magaalada muqdisho cabsi ma ka qabtaa inuu xirmi doono
ganacsiga magaalada muqdisho ani waxaan qabaa culays fara badanaa saaran oo qaar fara badan laga warqabo qaar kalena anaga waan ka warqabna runtii laakiin nolosha gaali noqonaysa firi qofka ganacsadaha ah waxaa la rabaa dadka inay fahmaan qofka ganacsadaha ah haddii dowladda ay culays canshuureed saarto meelo fara badan culays canshuureed looga qaado waxa uu saarayaa waa badeecadda ninka ganacsadaha mar marna asaga canshuur uma fakrinayo ma garata cidda canshuurta bixinaysa shicbiga soomaaliyeed ee badeecadda gadanaya waayo oo maalin walba waxaa qaaliyoodaya badeecadda ee dadka shicbiga ah ee walaalaheena ay ku nool yihiin soomaaliyeed waxaa la yska rabaa marka shacabka hay-adaha bulshada rayidka annaga aan ugu horeyno ilaah hadii ku rooyaha xukuumadda cid kasta oo soomaaliya ka naxaysa waxaa la rabaa in soomaaliya amnigeedii sida kor loogu qaadi laha laga shaqeeyo wasaaradda amniga haddii amniga lagu hadleeyo shaqay un wadaa laakiin shaqadeedii ayadii baa caqabad waxay ku tahay haddana ganacsigiiba ay caqabad ku tahay marka dhib weyn baa ka jira walaal dad qaar ka mid a ganacsatada oo aan la hadalna waxay noo sheegeen in dekeda markay badeecadooda kasoo baxayso ay canshuurta dowladdana bixiyaan tan al-shabaabna ay bixiyaan oo labadaba la bixiyo inta aanay badeecadu dekeda kasoo bixin maxaa qasbaya in ganacsatada iyagoo dekeda canshuur dowladda ku siinaya si lamidana al-shabaab ay haddana u siiyaan
walaashay macaanay warkaasi waa war cusub oo hadda aan muddo dheer shaqeyna shabaabka waxa ay qaado awal waxay ku qaadi jireen waa beriga degmooyinka gobolada xuduudaha meelo fara badan shabaabka waxay sugaan amnigooda halkaasi awal wax ku qaadi jireen laakiin hadda arrinkaas ah dekeda dhexdeeda inay joogaan oo ay ku qaadaan canshuur ay ku qaadaan waa dhawar cusub oo aada iyo aada maaragtay mararka u dambeeyay soo baxaya laakiin inta la taabto lama xaqiiji karo laakiin waxaa la ogyahay waxa aad kasoo dejiso dekeda waktiga ay ku imaadeen iyo inta container ay ahaayeen xogtaas way helaan laakiin de inay dekeda dhexdeeda ku qaadaan maxay ku isticmaalaan xogta haddii ay helaan maxay taa sababtay xogta u helayaan haddii aanay canshuur ku qaadaynin xogta keliya maxay u taraysaa al-shabaab walaal macan xogta waay xogta waxay u helayaan tusaale ahaan aniga haddaan toban container oo alaaba keeno containerada qaara waxay aadi karaan soomaa gobollo aysan shabaabku markaa ku xoog badnayn sidaa darteed saddex containera waxay soo aaday gobollada ay ku xoog badan yihin toddobadii container oo kale haddii xogta hayaa inaa keentay tobanay kaa canshuurayan saddex kaama canshuurayan hadda may tahay marka xogtii yaa bixinaya waa in lala dagaalamo yaa waayo cidda xogtaas bixinaysa cidda xogtaas bixinaysa macnihi dowladda dhexdeeda shicbigii cid walba nimankaani way kaga fiican yihin sida xogta loo helo runta marka laga hadlo xogta oo dowladda dhexeeda heli lahayd ganacsatadana way runtii dhib weyn isku qabaan cid oo dowladdiiha uga garaabaysana ma jiraan oo hadda waad og tahay in wadankan qaraxyada ka dhaca ayaa waxaa xogteedii waxaa la helayaa inay si toos ula marka mini soo gaarta cabashada ku saabsan in xogta deka konteenarada dekada yaalla ay al-shabaab ku helaan oo ganacsatada lagu qasbay inay canshuur ka bixiyaan cabashadaasi ma idin hortimid weli ma ka warhaysa mane annaga waxaanaan caddayn karin keliya in dekada ay ay dhexdeeda taagan yihiin shabaab oo aysa lacag ku qaadan taana caddayn karna hadda waxaan caddayn karnaa inay helaan xog ah ninka ganacsadaha ah alaabta usoo degtay ukraine inay helaan ogna marka markay helaan maxay sameeyaan de markay helaan canshuurtii kaa rabaan ayaga waxay kuweydiinayaan zakawaadka iska bixi qofka moogta fiiri dawladnimada baa marka qaar marka la difaangareyn ama la qeexaya waxay tahay war waa cid adiga amnigaadana sugayda kaana xoog badan oo micniha aadan diidi karin oo waa miigteeda waay hadday marka ay ku tusaan alaabta aad keento tiradeeda intay la eg tahay hadi haddaad egfirto waa waa nimankaa xoog badan waxaa ka qaadi karta lama arko yaa waayo cidda xogtaas bixinaysa waa in wax laga shaqeeya u baahan waay ma rabno inaan qiyaas sheegin magara n qaar ka mid a ganacsatada waxay noo sheegeen in warqadaha bill of loadingka loo yaqaano ama sharxaaya alaabooyinka saaran iyo lacagahooda koobi ka mid ah uu u galo al-shabaab oo taleefanadooda whatsappka loogu soo diro oo la yidhaahdo warqadaadi waa taasaahay biilkana sii ma jirta
walaal macaan ma beeni karno mana rumayn karno laakiin waxaan ognahay inay xog fara badan oo badeecadaha ganacsatada waaweyn u yimaado inay sawarhayaan
n ugu dambeyntii ganacsiga soomaaliya meelo kala duwanuu horumarka sameeyey wuxuuna gaaraa wadamada deriska la-ah marka aa fiiriso caqabadaha meelaha gaarka ah hadda haysta oo ay ka mid tahay magaalada muqdisho iyo labada shabeelle oo kale tusaale ahaan maxaa is leedahay xal deg dega way u noqon karaan
walaasha maxaan mogtahay nololoo dhan waxay ka bilaabataa in dad muslimiinaha nahay waa in nabad lagu noolaado nabad haddaad hesho dadka imaamiga waxay noqonayaan dad siman oo wada hadli kara dawladnimaduna waxaa laga rabaa keliya inay ka shaqaysiiso in dadku ay amnigooda oo la sugo si ay horumarkooda ay dadku uga shaqeeyaan dawladu wax weyn ma tarto dadka ayaa waxay dhistaan shaqana ka qabtaan wadankooda waayo hadda soomaaliya meel walba oo dhalaalaya ama meel walba oo qurxoon iyo hadda inta jiri xamar la hagaajiyey waxaasoo dhan ganacsatada shaqo ku leh xukuumadda soomaaliya farmaajo haddaad tirahdo umiya wax wax lagu dhisaa loo baahan wa qofka garab daran ku arkaa waayo waxa waaye dawlad ayadii mushaarkii bixin la amnigeedii ciidamadeedii waxay haysataa lama arko ganacsiga marka walaal aniga waxaan qeexay qofka bixinaya canshuurta ganacsatada iyo culayska koraya shicbiga alaabta gadanaya waay shicbiga alaabta gadanaya iyo annagoo horta ganacsiga waxaa nalaga rabaa in aan masaalixdeena dawladda soomaaliya aan mar walba hortaagannahay si masaalixdeena loola soco dawladda soomaaliya in canshuuray ubaahan ta haddaan canshuurta guuriyo ama ganacsiga meel kale ula guuriyo dawladda ay ay canshuur la-aan noqoto haddii wadan dawlad la-aan nool soomaaliya waa soo tijaabis aada umahadsan tahay agaasimaha guud ee rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore aada umahadsan tahay mudan adaa mudan walaashay aad iyo aad intaas ayaana kusoo gabagabeyneynaa dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore waxaana wax ka weydiineynaa caqabadaha haysta ganacsiga soomaaliya gaar ahaana ganacsiga magaalada muqdisho iyo gobolada ku hareereysan haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga iyo canshuurahaba tan intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal
aad iyo aad ba umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasina la socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada london ee dalka britain lagu aasay siciid bakar mukhtaar oo ahaa suxufi muddo dheer ku soo jiray saxaafadda soomaaliya haddaba taariikhdii siciid bakar ayaa wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli waxa uu ka waraystay suxufiga cabduqaadir cali boolaay oo ay wada shaqeeyeen islamarkaasna ay iska warhayeen muddooyinkii dambe
waa mahadsan tahay ridwan sayid bakar muddo yaan soo wada shaqaynay intii uun shaqadaas aan isugu imaaninna dad isku meel kusoo barbaaray baan ahayn magaalada xamar baan wada joognay usigana meel buu ka shaqaysan jiray oo ahaa private uu ka shaqaysan jiray anigana waxaan ka shaqayn jiray wasaaradda warfaafin markii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo lixdankii markii gaalada aan kala wareegnay koryeeri dalab soomaaliya wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii aniga igu soo biirtay oo usiga iyo maxamed jiiraan nin la yidhaahdo yay ahaayeen iyo rag kaleete meeshaas isagana wuxuu ahaa dartilogr markii hore gaalo talyaaniya garaaci jirtay laakiin markii dambe sayd bakar ayaa garaacadda ku fiicnaa usaa loo qaatay marka waxuuna kusoo biiri wasaaradda warfaafinta intaas horta waa muddadaas laba iyo lixdankii ilaa hadda waxaan isla ahayn dad iska warqabo oo isla socdo unbaan ahayn waa gartay maadaama aad soo wada shaqayseen een, dee dadka hadda farakutiriska ee ee la soo shaqeeyey wariyahaas dhintay ayaa tahay alla- alla- allaha u naxariistee maxaad ka xasuusataa shakhsiyaddiisii qof noocee ay- ayuu ahaa horta wuxuu ahaa nin nin eh, run ahaantii soomaali ah oo degan oo oo aada iyo aada respectfulna ahaa hawshana wuxuu ka ka mid ahaa dhalinyaradii markii aniga meesha aan jiray dhalinyaradii igu soo biirtuu ka mid ahaa ilaa ilaa hadda waa isla soconay marka eh, meel baana kasoo wada shaqayn jirnay madbacadaan ka shaqayn jiray madbacada aniga ka shaqeeya uso- markii dambene gacaankaa dhashay hooshii meeshii madbacada iska waday anigana markii dambe kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii aniga waa ka wareegay warfaafinta waxaan u wareegay meel la yidhahda munijibio waa gartay si doonta ay noqoto waa isla xiriiri jirnay xilligaas kadib marka een, meelaha uu kasoo shaqeeyey waxaa ka mid a b b c da eh, ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo sagaashankii xilliyadaas uu shaqaynayey een, si gaara xiriir ma u lahaydeen waa xiriir weyn aan lahayn maxaa yeelay wa- ma kala faariqi jiri marka usigana wuxuu degenaa meel madbacada u dhow shingani meel la yidhahda u degenaa anigana madbacadaan ka shaqaynayay marka shaqadii iyo gurigiisiina waa isku dhowaayeen marka waa xiriir xiriir toos ah yaa naga dhexeeyey waa gartay een, ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo een, ehelkiisii iyo qaraabadiisii een, oo halkan dabcan ku sugan ayaan filayaa inaad eh, xiriir iyagana aada la leedahay marka een, allaha u naxariisto aan leenahay een, marxuum siciid bakar mukhtaar horta waa u tacsiyeyna maxaa yeelay waa nin wuxuu ahaa oo dhalinyaro ah dhalinyaronimo kusoo barbaarnay ilaa haddana oo xiriirkeeni joogtada ahaa intuu jiranaane waxaan ku wada xiriiri jirnay teleefonka mar walbana sitimaankii haddaan ismaqli laba sitimaan kabacdi waa ismaqli jirnay ilaa oo liga soo sheego daraa shalay geeridiisa meeqaad ku qiyaasaysaa da-diisa meeqa meeqa sano jir buu ahaa Te- teleefonkaasaan ku xiriiri jirnay haddana waxaa waxaan tacsiyeyey gabdhihii uu dhalayo oo la joogay guriga ayaan u tacsiyeyey waana u sheegay ilaahay u naxariistay aabihiina yar waa gartay da-diisa meeqaad ku qiyaasaysaa wallahi de- de- hadda soomaalidu maogtahay da- ma ma la xisaabi karo laakiin aniga hadda intaan intaan jiro ha kol wax weyn wax weyn kama weynin aniga
kaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir cali buulaay oo suxufi ka warbixinayey tacsida allahu naxariistee siciid bakar mukhtaar oo maanta magaalada london ee dalka britain lagu aasay waxaa u warramayey waryahayga ridwaan xaaji cabdiweli halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hiddaha waxaa noo haya qoraaga axmed cali axmed faarax cali idaajaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal sida la og yahay waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa waxaa ka mida maansada iyo sheeke murtiyeedda maldahan ee duluc shishe iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay waxaa ka mid ah halxidhaalaha iyo wixii soo raaca sidaas si la eg carruurtuna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna u sii kala baxda sheekooyin iyo heese garaadkooda la fil ah kolka loogu luuqaynayana ay dhab u jecel yihiin suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya ha yeeshee sida la garan karo carruurtu iyadu waxba ma curin karto sababtaa awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya waase kuma waayeelka u curiyaa waa su-aasha aan kaga jawaabi doono barnaamijka toddobaadkan inta aanan haddaba su-aashaas ka jawaabin aan idhaahdo suugaanta qaybaha ay dumarka soomaalidu culiyaani way fara badan tahay waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kale kaana ay u xambaarin jireen waa cayaar sacab iyo jaamba leh iyo tixal lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la gelbinayo inanka iyo inanta isguursaday ayaa tixihiisa lagu ammaani jiray waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeeddooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan calaacalkuba ha u badnaade waxayba odhan jireen halka gabaygu uu ragga u joogo ayuu buraanburku dumarka u jooga aan haddaba si deg dega u tusaaleeyo tixaha buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu da'weyn yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay aan u horraysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantookday inantii uu guursadayna intay u faantay ku gelbisay ayaan badaney ayaa kuu ilaalo tegey ayaa kuu sheegay shankaroona inankayaga sidaan soo xusay in badan buu buraanburku ahaa habsuugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii la siiyey ninkii haweenka badan lahaa ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weyday inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eedadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay kana warqabtay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga digto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn iyadoo la garramaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambacaanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay dhaliilaha godadlaha isu jiibinayaan waxay tidhi daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa maad i dareensiisid in godad la daalli yahay daacad hadalkii ah maduul culimaa ku falay dabamar badanaa xaggee buu ka daacaya tu kale oo waxaa jirta iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dhibihii iyada guurkeedii ka soo maray calaf lama seegee show mid xilo guba ah ayay dabin ugu dhacday mid ay gadaalkii soomaali oo idin u nacday markuu inta furay oo haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u gaday dabadeedna waa haweenaydii gabadh ay dhashay oo ay markaa koolkoolinaysay tixda buraanburkaa kula talisay ugana digtay maalinta ay guur maagto nin soomaali ku abtirsadaba inay shan geedi ka fogaato waxay tidhi sureeray hooyo soomaali kulama rabo anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamarweyne guntiinan ku saraqsada buraanburka ka sokoo waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku culin jireen taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen waxaa ka mid a heesta ariga midda maqasha tan alool samayska midda badartumista kuwa rarada iyo kabda samayska midda canalulista midda maaweelinta carruurta iyo qaar kale sidaa darteedna heesaha carruurtu waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka soomaaliyeed loo aaneeyo gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliyihii ay curiso taas sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag marba hadday iyadu tahay ababka ilmaha ruuxa mar walbaba u taagan guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og mayeeraan mar uu yahay mar uu halaaq balad yahay mar uu fadhi ku celis yahay mar uu gurguuranayo iyo mar uu socod balad yahay intaba haddiiba iyadaa garan karta waxa uu tabanayo iyada ayaa goor walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno si wacan u seexdo si wacan u soo tooso guud ahaanna uu si wacan u koro raaxa mooye iyada ayaan rafaad u oggolayn mar walbo ay shidaad u heshaba hooyada soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay welina malaha qaar u heesaa way jiraan inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa dabadeedna u heestaa erayo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo inaanay wanaagsanaynoo uu markaa ku jiro lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya gaajo iyo wixii la mida marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu cisudkooda maran iyo dhegdhegta qosolkooda uu ugu raaxaysto tuducyada heesaha carruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeeddooyin kala duwanoo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa duruufta qoyskooda iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysanay xaaladda ay maalintaa ku sugan tahay haddaba ujeeddooyinka caynkaasa waxaa ka mid a jacaylka aan soohodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso heestana ay in badan ku soo qaado intay boodbootiso ayay ka qoslisaa markaas bay iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa haddana intay dhunkasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa markaas bay inta muraaqooto si kal iyo laaba waxay eebbaweyne uga tuugtaa inuu u daayo agteedana uu ku waariyo waxay ugu heestaa markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye wiila u hayga qaadin waxaa iyaduna jirta ducadaas tu lamid ah oo ay hooyada soomaaliyeed eebbe kaga badido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo waxay eebbe ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid a inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay taasoo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebbe ka baryaysa ayay ugu heestaa dhallaamada kaama waayo dhul iyo dhagaxa u dhaxaynin dhadhaab culus laguma saaro mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda sida ay u jeceshahay ee ay colaadda ugu qaado kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka oohiya iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhaxayn oo ay col xiila xiila ay yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa dabadeedna dareenkaas ayay si gaara canugana dhagaha ugu shubtaa iyada oo ugu heesaysa ayaa dilay oo dagaalay ayaa duur kulul ku jiiday ninkii dilay oo dagaalay ninkii duur kulul ku jiiday dagaal baa noo dhexeeya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay qoraa axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkaasina la socodsiinayey haatanna dhinacii ciyaaraynu gelaynaa nuur baa stuudiyaha igu weliya nuur dabcan ciyaaro badan baa dhacay toddobaadkan seeri aadina way bilaabatay haye haddaba ciyaaro ayaa socda dhinaca ingiriiska haddii aan ku hormarno ciyaaro hadda dhex maraysa tottenham iyo newcastle waxay mareysaa daqiiqadii lixdanaad waxaana hal iyo eber ku hogaaminaysa newcastle oo tottenham waxaad moodaa in xaalka uu ku xun yahay laakiin daqiiqado badan ayaa dhiman wolverhampton wonders iyo benley hal iyo eber waxaa iyana ciyaartan ku hogaaminaysa benley laakiin ciyaar galabta dhex martay manchester city iyo pornamouth ayaa waxaa saddex iyo hal ay guusha ku raacday manchester city goolasha laba ka mid ah aguera ayaa u dhaliyey marka manchester city sidaas ayay guul ku gaartay dhinaca zeriaada xalay ayuu furmay kooxdii horyaalka difaacanaysay iyo yuve barma ayaa hal iyo eber dirtay laakiin ciyaar aada u xiiso badneyd ayaa waxa ay dhex martay fiorentina iyo napoli toddoba gool ayaana la iska dhaliyey afar iyo saddex ayay ku dhammaatay napoli ayaana afarta gool ku badisay ciyaaraha kale ee zeriaaga maanta ayay dhacayaan iyo caawa hadda waxaa qeybtii hore ee soo dhammaatay ciyaar dhex mareysa kooxaha milan iyo udines waxaana ay kusoo dhammaatay qeybtii hore barbaro eber iyo eber ah waan gartay wixii kasoo kordhana dhegeystayaasha waana soo gudbin doonaa haatanna dhinacii heesaha aan idiin soo qabto heestan
heestaasi fanaaniinta maxamed yuusuf iyo baxsan ayaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal intaynu haddii la dhahdo mar kale kulmi doonno waa anigu waa maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abikaroo dhammaantay idinle sidaas iyo fiid wanaagsan go with